wacanoo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeeni toddobaadkii tegi iyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegi iyo soomaaliya waxaa soo diyaariya waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaana magaaladan atlaanta ku qaadiya yuusuf sheekh cadow waxaana idiin soo saara anigoo cabdilcasiis siidi iyadoo maalinimada berita loo ballansan yahay in dowladda ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarkee la horgeeyo baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa haddana waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in khilaafaad aan markii hore laga sii tashanin haatan ay ku soo biirayaan taasi oo sababi karta ayaa la leeyahay in ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke maalinimada berita ah uu waayo in dowladdiisa ay ansixiyaan xildhibaanada baarlamaanka waa kan waryaheena maxamed kaafi ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa dhammaystiray xukuumaddiisa xilli oo horey usoo magacaabay labaatan wasiir ra-iisul wasaaraha ayaa dib ugu laabtay labaatankii wasiir horey u magacaabay waxaana qaar ka mid ah wasiiradaasi ay ahaayeen kuwo uu bedelay waxaana sidoo kale oo xukuumadda gaarsiiyey shan iyo labaatan wasaaradood shan iyo labaatan wasiir ku-xigeen ayuu magacaabay sidoo kale ra-iisul wasaaraha iyo weliba afar iyo toban wasiir dowle xukuumaddan ayaa ah mid ka badan xukuumadihii ugu dambeeyey ee dowladihii ku-meel gaarka iyadoo xukuumaddu ay ka kooban tahay haatan ilaa lixdan iyo toddoba xubnood in ka badan konton xubnood oo xukuumadda ka mid ah ayaa baarlamaanka ka yimid iyadoo xubno tiro yar bannaanka laga keenay sidaasoo ay tahay madaxda dowladda ayaa dadaal badan ugu jira sidii xubnaha baarlamaanka ay ugu qancin lahaayeen siday u gudbi lahayd xukuumadda oo baarlamaanka ay codka kalsoonida usii lahaayeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa haatan wuxuu wadaa kulamo gaargaara oo la yeelanaya xubnaha baarlamaanka iyadoo sidoo kale kulamo kale ay ka socdaan xafiisyada guddoomiyaha baarlamaanka iyo weliba ra-iisul wasaaraha qaar ka mid a wasiirada magacaaban ayaa dhankooda hoteelada muqdisho waxay kulamo gaargaara kula yeelanayaan xubnaha baarlamaanka iyagoo doonaya inay ku qanciyaan in xukuumadda ay codka u ogolaadaan baarlamaanka soomaaliya ayaa laba jeer ka hor yimid xukuumadda ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmake inkastoo xubnaha baarlamaanka ay aada uga dhex muuqdaan xukuumaddan ayaguna ay u badan yihiin ayaa haddana waxaan la ogeyn sida xubnaha baarlamaanka ay ugu qanci karaan arrintan waxaa jira xisbiyo ama garabyo gaargaar ah oo xubnaha baarlamaanka ay ku midoobeen oo ay doonayaan inay ku gaaraan hadaf siyaasadeed sidoo kalena xaaladda siyaasadda dalka ay miisaan kaga yeeshaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa dadaalka ugu badnaa ku bixinaya sidii xukuumadda ay kaga gudbi lahayd baarlamaanka inkastoo xubnaha baarlamaanka si aada haatan aysan u muujin in xukuumaddan ay kasoo horjeedaan iyo in kale ayaa haddana waxaa jira guux sheegaya inay jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo is aruursanaya oo doonaya in xukuumadda ay ka hor yimaadaan waxaana sidoo kale jira mid ka mid a wasiir ku-xigeenadii la magacaabay oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka oo ku dhawaaqay inuu is casilay sheegayna xukuumaddan in aysan ahayn mid qaab cadaalada lagu soo dhisay sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka ay warqad ka qoreen guddoomiyaha baarlamaanka oo ay sheegeen shirka guddoonka baarlamaanka in uusan imaan karin oo uusan shir guddoomin karin xilli maalinta beritoa la doonayo in xukuumadda la horgeeyo xubnaha baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada eedeynta u jeedaya guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ku eedeynaya in master jawaari uusan tixgelin codkooda sidaasi darteedna uusan shir guddoomin karin xilliga ay codka u qaadayaan xukuumadda ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake sidoo kale waxaa jira cadaadis kale oo guddoomiyaha baarlamaanka ka haysta dhanka beelaha uu ka soo jeedo kuwaasi oo qaarkood sheegaya in aysan ku qanacsanayn waxaana xildhibaanada ka soo jeeda beelaha digli iyo mirifle qaarkood la sheegayaa in ay diyaarinayaan mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka oo ay doonayaan inay ku ridaan inkastoo dadka siyaasadda la socda ay aaminsan yihiin mooshinkaas iyo weliba guuxa siyaasadeed ee guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari ka dhan ah in ay jiraan siyaasiyiin kale oo kulug leh si kastaba waxaa laga warsugayaa kulanka baarlamaanka ee maalinta berito ah oo la doonaya in la horgeeyo xukuumadda ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake maxamed kaafi sheekh abukareedi wadajir muqdisho
usnadbaa lagaa doonayaa hadaad xildhibaan tahay xeerkoo ilaalisa habboon iyo iyo xumaha oo diido taaraan xilkaba qaadi karin baa yaabaa la soo xuraye sida habboon iyo iyo umaha oo diidoon qaaraan xilkaba qaadi karin baab yaabaa la soo